qolada xamar joogtaa waxay diideen in soomaaliya oo ah qoladii talyaaniga goysan jiray iyo somalilan ay ahayd laba dowladood oo si ikhtiyaariya oo xora wax isku darsaday kun iyo sagaal boqol lixdankii horta ereygaasay diidan yahay dafire su-aashu marka waxa weeye muxoog bay ku qabsadeen somalilan oo way ka adkaadeen oo waa meel iyagu qabsadeen bal sida ay ku diideen in laysu ahaa laba dowladoo laysu yimi garan maayo waxaan ku weydiiyey berbera nimanka le annagaa xukuna ma iman karaan tala ay ka talayaan iska daaye ma iman karaan hadday iman karaan oo cirkeeda badeed soo mari karaan ha ka taliyaan de haddii kale waa niman iska hawaaweeye iminka dekeda kismaayo kama hadlo waxaa joogtaa abudaba iyo qoladan carabta aa joogta kismaayo boosaaso wuu joogaa kama hadlaba fargeryade waayo waxaanu ahay laba dowladoo jaaro oo is ixtiraamaan anuu artaasaan qabo wixii naga dhexeeraa walaaltinimahaad waanu soconaya sidaa u yahay baanu ku dhammaanaya dee ama annagaa beesheega waxba socodsiin kari waaye oo iyagaana qabsan dee ama iyagunbaa dameer ciiska noqon halkooda ka hadlaaya waanu soconaya ha yimaada dee ninkan u qabsanaya hadday dowladaha cabteen arrimu dowladaha arrimo waraaqa waanu u qoray dhammaan intaa urura caalamiga iyo dowladda waraaqa waanu u qoray waxaanu ka hadalaa annagu xorriyaddeeda iyo deelqaafka ah annaga oo laba qofa wax isku darsaah laba dhinac oo kala baxan dheer caqula aqoonsadeen inay gardara inay qaladuma nagu sheego dadka laba dowlad baan waanu soo nimid waanu kala baxan xaaladda iminka taagani mid saamaxaysa ma aha in lagu wada hadlo de halkaas afka baa kala joogaa laakiin waa hadalka mar walba bini aadmigu waa hadal buu ku dhammaada wixiisu waa la istilaa waa buuqistaa dhacaa hadal buu ku dambeeya marka inuu wada hadal iman doono la wada hadli doono halkasta ha gaadheen waanu ogsoonahay waanu ogolnahay laakiin waa marka jawigiisu dee u ekaada dad wada hadli karaa marar baa jira hadalka anuu furray badde oo dadka wada isfaahmi karin ba marka maanta hashanka iyagu waa ma jirtii waa jiraa maxaan ugu hadalaa marka ina arkaan inuu jiro oo laba dowladood istaga noqono oo kun iyo kun aa wada hadlaya la israacda istaaska lagu hadlayaa muxuu yahay yaa wada hadlaya dee iminka ma gobol soomaaliland soomaaliya kamid ah la hadlaya dowladdiisii ma laba dowladood isqabtay baa wada hadlaya taawayaa ka heshiiyey dee annagu gobol loogu tegi mayno qole dowladooda baraysana ma nihin hore laba dowladood heshiiyo kala tegayna ma wada hadalaayo ma wada noolaana baan u soconnaa wixii taa ka hooseeya dee isku daalinba mayno